shirkadaha isgaadhsiinta ka howlgala somalilan ayaa bilaabay adeegyo cusub oo dadweynaha loogu fududaynayo isbeddelka lacagaha amaba isku-beddelka lacagaha kadib markii dhowaan ay dhaqan galeen amaro xukuumadda somalilan ay soo saartay kuwaasoo ay ku xadidayso adeegsiga lacagaha laysugu diro telefoonada gacanta guddoomiyaha guud ee shirkadda isgaadhsiinta telesom cabdikariin maxamed iid ayaa arrintan uga warramay wariyaha v o eda magaalada hargeysa barkhad maxamuud kari
waa soo dhoweynay waanu fulinay amarkii dowladda runtiina wax allaaliyo wixii wada shaqayna iyo wanaaga ummadeenna iyo dalkeena ku horumarayo diyaar baanu horan u ahayn iminkana waanu ka qayb qaadanayna taas iyada oo runtii aanu ka faa'iidaysanayno dastuurka uu u siiyey in ganacsigu mid xor oo maaragtay xalaala uu noqdo dowladihii kala gedisnaa iyo dowladda maanta joogta oo mar walbaba runtii ganacsiga iyo shirkadaha horumarkooda iyo isbarbartaagooda maaragtay u heelan ayaa keentay in waxyaabo fara badan oo adduunka maaragtay ku yar amaba hore aan uga dhicin inuu dalkeen uu ka taabagalo adeegan imanka m exchange aanu u bixinay waa adeeg dalkeennu kii ugu horreeya uu yahay waa adeeg aanu fursaddii siinay maadaamanu anagu ka baxnay sariflayaasha adeega iskubedelka lacagwaa sida waa adeega isku-bedelka lacagyaha shil somalilanka iyo doolarka labada lacagyo ayuu u badan yahay uuna yahay kuwa ugu horeeyey ee dunida laga sameeyey dabcan maamulkeeda iyo maaragtay maareynteeda waxa kow iskale central bank somalilan inuu maaragtay anaku sarifle aan maaragtay ka haysanin shati ama ogolaansho iyo sarifka qiimaha lagu sarifayo oo ay iyagu soo qoraan mutaabiceeyaanna qofka macmiilka ah ee sariflaha ahina isaga ayaa lacagtiisana iskale isaga ayaa reydka ama sixirka uu wax ku sarifayana dejinaya isagoo dabcan maaragtay eegaya kaa dowladda ay soo dhigto annaga waxaanu u nahay howl fududeeye waxaanu u keenay technology u fududeynaya bulshadii in iyaga oo ganacsigoodii iyo habnololoodkoodii aanu maaragtay isbedelin si hufnaan leh ay adeegaa u samaysan karaan go-aamadii xukuumadda soo saartay waxaa ku jira in shirkadaha waaweyni ka baxaan suuqa sarifka in sarifkii loo bedelo aaladda telefonka oo lagu dhex sarifayo sarifkiina ladhaha laga baxo labadaasay iswaafajinsa say isu qabanayaan sarifka shirkaduhu markii hore waxay ku jireen bangiyada ku jiray dabcan go-aankii dowladda waa loo hogaansamay bataatan sarifkii la sarifanayey dowladda go-aankeedii loo hogaansamo sidiina aanu ku joojino waxa anagoo aanu keennay waa technology howl fududeeyo u noqonaya qofkii sariflaha ahaa fursad dahabiyana runtii ay u noqotay qofka sariflaha uu ka faa'iidaysan karo dowladeenni iyo central bankiina uu si maaragtay casriyeysan uu u kontaroolan karo maaragtay shirinkiisi somalilanka sarifkiisii kaas oo marka horena maaragtay licenskii uu qofkan uu siinayo marka labaadna sarifkii marka saddexaadna cidda suuqa saameyn ku yeelatee ku ciyaaraysa uu ku dulmaamuli karo intaanu adeegan aydaan bilaabin telesom iyadaas sarifa jirtay tusaalaano kale number telesoman garaacay dan waxaan u dirayay lacagtu saas igu soo noqonaysa in warsame ama faarax ama jaamac hebel ah oo sarifla ah loo diro iyo inta lasom loo diro maxaa farqi u dhexeey maan isku midkii unahay ma isku midki ma aha taa horeenu samaynay muddo kooban ayay ahayd muddo kooban bay ahayd tiina waanu joojinay sidii aanu dowladda ballanta ay ahayd sidii baanu ku joojinay tan qofku isaga xor u ah ninkan ganacsadaha sidii awalba sarifka caadigaa suuqa ula fadhiyey ayuunba ku shaqaysanaya markii adeega cusub aa furayseen waxaa bilowdeen in telefoonna dadka loo diro layidhaha sariflayaasha noocaasa laga sarifan karaya maxaa ku xulateen miyaan dad ka badan ama ka ballaadhin fursadda danayn kara waxaanu ku xulanay kolley nidaamka dowliga ah iyo nidaamka noo yaala marka wuxuu wax dhaqaale yahay wuxuu u baahan yahay si kooban marka hore in lagu bilaabo nidaam iyo procedure iyo policies iyo hab ay maaragtay dhaqameed dhaqaale in loo raaco taas ayaa keentay inaanu maaragtay si taxadir leh aanu u gallo runtiina ay u noqon karto waxay bulshada oo dhammi dadka ganacsiga ku jira sariflayaasha ay si siman oo aan takoorid lahayn ay uga wada faa'iidaysan karaan shardi waxa ah kow qofku inuu businesskan kusoo jira ganacsigan laba inuu qofkani uu ka haysto ogolaanshihii central banka saddex inuu dhaqaalihii maaliyadeed ee looga baahnaa ee bulshada uu kula macaamili lahaa qofkani uu si madax bannaani loogu haysto gudoomiyaha guud ee shirkadda isgaadhsiinta ee telesom cabdikariin maxamed iidoo magaalada hargeysa ugu warramayey wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye